munaasabadan wahayd mid seer saraa loo soo agaasimay islamarkaana abaalmarin lagu guddoonsiinaya ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada guriceel waxaa ka qaybgalay munaasabada ganacsatada bahda waxbarashada culamaa udiin waalidiin ardayda ka qaybgalay tartankii marti sharaf kale sheekh cabdirasaaq axmed cabdulle gudoomiyaha guddiga tartanka ayaa ka waramaya natiijada tartanka ardayga koowaad ee kaalinta koowaad galay waxaa waaye magaciisu cabdishakuur baahir cali okay hambalyo ayaan leenaha ardagaas ardayga ku xiga oo kaalinta labaad galay waa cabdirasaaq nuur cusmaan oo ardayga kaalinta labaad galay cabdirasaaq ardayga kaalinta saddexaad gashay laba arday ayaa isla gashay kaalinta saddexaad dabcan abaalmarintoodana way leeyihiin shariif xuseen xaashi iyo cabdilxamiid moxamed cali labadaas arday ayaa kaalinta saddexaad isla gashay kaalinta afaraad waxaa galay ardayga la yidhaahdo saacid cumar xuseen kaalinta shanaad oo ugu dambeysa laba arday ayaa isla gashay waa cabdiraxmaan qaasim mire iyo bashiir cabdulqaadir faarax labadaas arday ayaa kaalinta shanaadna isla gashay qaar ka mid a culamudiinka iyo ganacsatadii ka qayb galay munaasabada ayaa hadallo dardaaran u jeediyey macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyo waalidiinta inaan macalimiinta aan shaqada ay haayaan oo bulshada ay u haayaan aan ku booriyo inay u gutaan sidii ilaahay subxaana wa tacaala u faray waa mas-uuliyad wadareed waaye mas-uuliyaddaanu si guuday u tahay laakiin tiirka ugu weyn oo waxbarashadu ay ku taagan tahay waa macalimiinta haddii macalimiintu ay hagaagaan oo mas-uuliyaddooda sidii ilaahay subxaana wa tacaala oo u saaray ay u gutaan ardaduna waa hagaagaysaa bulshada dhanna way hagaagaysaa marka run ahaantii maanta waxaa muuqda iftiin ayaa magaaladan guriceel u muuqda awalna magaaladii horumarka ay ahayd iyo xadaaradda iyo ilbaxnimada macalimiintii oo isku duuban oo dowrkoodii ay bulshada u haayeen inay tadawuriyaan oy hormariyaan u taagan haddii magaaladan ay hesho ama annaga kuwaan dhalanoo qaasa ha soo bareen ama kuwo kale ha soo bareen ayuhu nuuc waxaan u mahad celinayaa macallimiinta reer gurceel ama ka baxsan oo dhammaan ardada waxbaray oo haddana isku taxallujiyey inay fagaaraha keenaan wixii ay bareen oy muujiyaanna aadaan ugu mahad celinaya iyagana waxaan leeyahay hore uwada howshiina waan aadmaadsanta tartankan oo sanad kasta lagu qabto magaalada guriceel ayaa waxaa looga golleeyahay sidii loo dhiirigelin lahaa ardayda dugsiyada qur-aanka kariimka